haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii cawayska washington oo ay nala socodsiinayso sahra ciidle nuur
barnaamijkeenii cawayska washington waxaa lagu guda jiraa maalmihii barakaysnaa ee ciid alfidriga waxaana dhammaantiin idin leeyahay meel kasta oo aad barnaamijka cawayska ka maqlaysaan ciid wanaagsan barnaamijkeena cawayska washington ee caawa waxaynu xoogaa ka yara bedelaynaa balqaabkii aynu usoo gudbin jirnay maadaama uu ku soo beegmay maalmihii ciidda loo dabaaldegayey inta badan waraysiyo dhaadheer ayaynu fanaaniinta la yeelan jirnay oo ku saabsan heesahooda balse caawa qaar ka mida haldoorka fanka soomaalida ayaynu taariikh nololeedkooda oo kooban si gaara wax uga baran doonaa sidoo kale silsiladii dhowaanahan bay noo socotay ee ina macalin ciise oo haatan gabagabo ku dhow ayaan jecelahay iyana caawa inaynu dhinac kale ka eegno oo ka duwan maansooyinkii aada uga barateen inta badan idaacadaha iyo warbaahinta kaleba waxaad ka maqashaan dhacdadii goobtaasi ka dhacday waxaa goobjoog ka ahaa weriye oo warbixintan ka soo diray haddaba caawa waxaa barnaamijka marti inoogu ah ikraan oo ah gabadh ku nool degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ee soomaaliya oo warbixintan inooga soo dirtay guriga reer macalin ciise oo ay ku shirayeen gabdho badan oo walaalo ah oo uu dhalay macalin ciise ikraan kusoo dhowo barnaamijka caweyska washington adiga iyo warbixintaad noo haysaaba
magacaygoo dhamaystiran kraan maxamed muuse oo barnaamijka caweyska kala xiriiraysa magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud soomaaliya waa gartay kraan soo dhowow baanu ku leenahay ka waran galgaduud saray gobolka galgaduud soomaaliya maanta oo sabtiya ayaa laga ciiday maalnimadii jimcaha waxay u ahayd maalin rabada waa gartay ciid wanaagsan baa kuleeyahay ikraaney wallaahi barnaamijka caweysku waa barnaamijyada ugu xiisaha badan marka la yidhaahdo voice of america waa barnaamijka xitaa aan usii diyaar garoobo galabta sabtida maadaama habeenka axadda soo galayso barnaamijka soo galo waktiga idaacadda soo gelin ka hor aan idaacadda sii dhaafto si barnaamijka caweyska washington aan lii dhaafin barnaamij xiiso badan barnaamij runtii aan oran karo wax ka maqanba male hadday madadaalada fanka iyo suugaanta tahay hadday dhankii weliba sheekooyinka xiisaha leh ay tahay saalahay barnaamijkani inta uu socday sheekada iigu xiisaha badnad waxay ahayd waxaan xasuustaa hadda waryihii ka sheekeynaya laakiin waxaan xasuustaa sheekadii ahayd ninkii loo xiray dharkii gabdhaha oo habeenkii ninkii dheeraay oo waa leekaan waayana dhar kalaa dhar gabadheedoo kalaa loo xiray waa ninkii samatar ahaa ee maaragtay gabadha usoo shukaansiga tegay
ninkii samatar ahaa sheegadiisa habeenkii igu xiisaa badnada barnaamijka cawayska washkood dhegeysanay habeenne kaloo ka xiisa badan waan heli karaa laakiin inta aan xasuusto maskaxdayda ku dambeeya saaray waa sheekadaas aad baad umahadsan tahay ikraan waa ku mahad celinaynaa adiga iyo dadka gobolada dhexe galgaduud gaar ahaan ku nool
saray maxay hadashaa inantu madaynaan cadayn maxay hadashaa inantu waan gartay haye inantu deeqa barnaamijkan barnaamijkii ka horeeyey axaddii udambeysay ka baxday tiri inantu may soo jawaabto iyo weliba abwaanadii kale ka horeeyey ee intuga sheegay inay macalin ciise soo jawaabto marka waxaad leedahay gabadhu maxay hadashaa marka adu maxaad ku sababaysay sababta ay u hadli laadahay ee ilaa hadda isku dhagaxaynaysa ina macalin ciise sababuhu way fara badan yihiin anigu marka shir guriga ilmo macalin ciise ka dhacay waa kow marka ilmo macalin ciise waa gabdho fara badan midii u weyneyd baa maalin maalmaha kamida shir isugu yeedhay shirkaas marka qodobadii kasoo baxay iyo shirkii dhexdiisii waan gartay ikraaney marka adigu shirkaa goobjoog baad ka ahayd goobjoog baan ka ahaa hablihii ilmo macalin oo midi ka maqnayn baa meel isugu yimid maryan ruun oo hablaha midda u weynahaa noloshii furtay arrimaha ugu mudda weyn shirkoodaa maantana miiska soo saartay marwooyin ow imaqla midda inaga midee nolosha cawayska magaceedu yaallo murtiyahanadu doorteen maad garanaysaa su-aalda waxay weydiisay hablaha intoodii kale midba mid baa ku jawaabtay hablaha ilmo macalin toddobadii mid baa dheer inta maamuus guud maankoodu galay haye oo waa sideed hablood ilmo macalin ciise inta guur gaadhay a- a- a- a- macalin ciise muxuu habla dhalay haye mid kalaa mud soo kini ilaago gabdho ku mumays horta muuna gaabo miday is yaqaaniin waa su-aal iyaduna taas waa si lagu garto markaa tay noqon karto haa murtiyahankaa khaliif miday maalin qura meel iskaga soo baxeen oo waa intaasu ina macalin ciise meelaha ka maqlayn ma haye jirtaa miday meelaha iskaga soo horbaxeen waan garta haye mayay wada yidhahdeen oo iska dumar iyo xaaladooda waa diiyey waa ko fiihanadiina fariin mug weyn bay meesha uga dhibay maxay tiri aabaheen macalin ciise Mhm.
mawlihiina uuntay gabdhuhu ku manaystay midda aad calmateene magaceedoo saxa madasha cawayska miiskeeda soo saara taasay shirka kusoo gabagabaysanay dee shirkaasi adaa nooga soo warramay ee aad baad aad u mahadsan tahay igraane aad baad umahadsantahay saara
waa hagaag sidii aan horeba idinku sheegay caawa iyo cawayska waxaynu suugaantooda ku wada dabaaldegi doonaa qaar ka mida abwaanada iyo fanaaniinta ugu caansan soomaalida oo aynu wax badanna ka baran doono taariikh nololeedkooda waxaanse idin xasuusinaya soomaalidu inta badan waxay taariikh nololeedka qofka ka sheekaysaa marka malaha xil loo magacaabo ama uu dhinto balse caawa iyo cawayska arrintu sidaasi way ka duwan tahay dadkan aan idiin soo wadaa dhammaantood waxay nagula ciideen nabad iyo caafimaad waxaanan idiin sheegi doonaa mid kastaba halka uu ku sugan yahay habeenkan caawa ah aan ku hormaro dhinaca abwaanada waxaan noo soo qabanayaa abwaan axmed salebaan bidde abwaan axmed salebaan bidde wuxuu ku dhashay magaalada hargeysa sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii waxaa dhashay hooyo dhudi guuleed shire waxaanu la dhashay koob iyo toban walaalo ah saddex gabdhood iyo sideed wiil oo uu isagu ka mid yahay sida uu abwaanku u sheegay xalayto barnaamijka cawayska washington axmed salebaan bidde wuxuu ka mid yahay abwaanada ugu caansan ee soomaalida wuxuu hal abuuray in ka badan afartan riwaayadood oo caan baxay iyo weliba heese aan tiro lagu soo koobi karin wuxuu soo maray wadamo badan oo caalamka ah qaar uu u tegay fanka iyo suugaanta soomaalida iyo weliba kuwo uu shaqo u tegayba balse haatan wuxuu ku nool yahay magaalada hargeysa ee somalilan oo uu ku dhashay waxaanan leeyahay abwaanka ciid wanaagsan isaga iyo qaraabadiisa iyo weliba eheladiisaba waxa uu axmed salebaan bidde caawa inoo soo xulay oo uu yidhi heestaasi ii saara waa heesta uu qaado fanaanka caanka axmed cali cigaal ee uu hal abuuray axmed salebaan bidde haa waa la isu soo noqon wixii noola dingada
qalbiga nadiifke naruurada la dhowra kuma nicin kumana nicin naxalina kuma raadinin sookii nabigu yidhi haddaad noloshada wadaan nabadgala ee hadira sidiidan isugu niil maay gabin nabtayduye waa nabad warkaygani cid iyo nooli kulantee hadalla ina seexi nafaqiyo waxsiiniyo nafaqiyo waxsiiniyo kama dhaco namciyatuha waalaysu soo nabane wixii nool adduunyadaye dhulka oo nagu baxaye robkuna ku nuucsadaye nimcadii adduunka bal masiibka ila dhowr naladuyed weya nooriyo xariiri nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac naladuyed weya nooriyo xariiri nooliga wejiga raac nooliga wejiga raac qalbigaaga nugulkiyo nawada ibliiskiyo
waa hagaag aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeena caweyska washington waxaan markana inoo soo xulayaa cabdi cali bacalwaan waa fanaankeenii weynaa wuxuu ku dhashay gobolka wardheer ee dhulka soomaalida ee dalka etoobiya sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo toddobiyo iyo afartankii waxaa dhashay hooyo dhool maxamuud cali waxaanu la dhashay afar wiil iyo afar gabdhood oo ay walaalo yihiin sida uu sheegay barnaamijka caweyska washington cabdi cali bacalwaan wuxuu ku soo koray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haatan wuxuu ku sugan yahay dalka germany mar aan habeen hore khadka telefoonka kula xidhiidhayna wuxuu ii sheegay inuu leeyahay ku dhowaad soddon carruura oo isugu jira kuwa uu dhalay iyo kuwa ay sii dhaleen maasha allah waxaana bacalwaan si rasmiya fanka ugu soo biiray kun sagaal boqol iyo shan iyo lixdankii maruu ka qayb galay ee tartan lagu qabanayey raadiyo muqdisho bacalwaan oo ka mida fanaaniinta ugu caansan soomaalida wuxuu ka qayb galay riwaayado tiro badan oo caan baxay iyo weliba bandhigfaneedyo lagu qabtay wadamo kala duwan oo caalamka ciid wanaagsan baan mar kale leeyahay bacalwaan bal waxaan inoo soo qabanayaa hees ay wada qaadaan cabdi cali bacalwaan iyo saare axmed jaamac bacalwaan heestaasi riwaayadebay ku jirtay dab jacayl kari waa jacaylkii oo la karinayo ayuu dabkiiba kari waayay ayaa dabkii kari waaye aku akugu dare hahe anagoo ru- anagoo riwaada hargeysa ka dhigna hahe ayaa qolo oo liberia ka timid oo oo- oo afrikaana oo afrikaana hahe ayaa noo yimid marka qabowlo uu dhacaya haye
ma- marka ilaahay Mhm.
qoladii marka dab baa loo shineeya iyagana durbaanadoodii ay tubayeen baa dab loo shineeya si dhisaan ku dhawaaqo marka annaga dab jacayl kari waabaa iyagana waxaan u dhexiyay dab durbaan kari waa marka durbaan qaboweyn iyo dhawaaqaya ma dhawaaqayo dee dab durbaan kari waa ka rag oo haddana saar baa la yidhi fari kama qodna fanaaniintii hobolada waa beri markana waxaan u yeedhayaa salaad maxamed shardi oo salaad derbi ku magac dheer wuxuu ku dhashay degmada xarar dheere ee gobolka mudug sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo kontonkii Ee, sanadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii ayuu aabihii ku geeriyooday isla degmadaasi xarar dheere kadib hooyadii ayaa geysay magaalada muqdisho isaga iyo laba wiil iyo hal gabadh oo ay walaala yihiin waxaanu fanka ku soo biiray kun sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii isaga oo saddex iyo toban jira sida uu u sheegay barnaamijka caweyska washington salaaderbi haatan wuxuu ku nool yahay gobolka maine ee dalkan maraykanka bal aynu ku wada nasanno haddaba mid ka mida heesihiisa ugu caansan amaba loogu jecel yahay gaar ahaan aniguna aan iidaha u haysto waa heesta ayaan dhalad sida ay rageelbaan uu nololayaayo sida ubaadan dhalayban kuguufayoobo sida oloola shidayban cayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indu kugu farxaano sida aayadiinad afka kugu hayaaye adiguna aqoonso ilidhaho argaagawbo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo ima ogide waxaanahay in xun lama tusaano ima ogide waxaanahay sama ruux lawmo waxaan urhabreed galay afariyo tobnaadiyo urur dayax la xera galay afku rooblayo adduunyada waxaan imid maalintii islaamko lagu iiday xaramko ibliisku xirxiraya yaa salaam allaylehe heestaasi ayaan dhalad way ahayd wax iidaha loo haysto iyo ka badanba aynu hore ugu sii soconno hobolada iyo haldoorka fanaaniinta soomaaliyeed waxaan markana u yeedhayaa cabdinuur allaale cabdinuur wuxuu ku dhashay dalka jabuuti sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobi iyo kontonkii waxaa dhashay hooyo xaawo cindi nuur waxaa la dhashay laba wiil iyo saddex gabdhood cabdinuur allaale wuxuu fanka ku soo biiray lixdii bishii disembar kun sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii sida uu barnaamijka caweyska washington u sheegayna maalinta waxaa imtixaankii uu fanka ku soo gelayay ka qaaday fanaankeenna cabdi tahliil warsame cabdinuur xaatin wuxuu ku nool yahay isla dalka jabuuti ee uu ku dhashay waxaan leeyahay ciid wanaagsan nagula ciid aan inoo soo qabto mid ka mid a heesihiisa kuwa ugu caansan dadkuna ay aadka u jecel yihiin guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna caweyska washington ayaynu habeenkan caawa soo gaadhnay balse aan ku soo gabagabeeyo dhinaca fanaaniinta dhallinyarada ee dhaantada welibana caanka ku ah waa cali dhaanto iyo faadime axmed oo ku sugan magaalada jirjiga waxaanu idinku dhaafaynaa haddaba dhaanta ay labadoodu si wada jira ugu luuqaynayaan toddobaadka dambayntiina barnaamijka caweyska washington iskugu imanaynana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
allahayow kushiiga beeltukaadkaaga haddaad nimaad beegsataana ku bari baar cale allahayow kushiiga beeltukaadkaaga haddaad nimaad beegsataana ku bari baar cale Hawla iyo baaxadheer baan ugu beter walaal baka